Mashruucan oo eeko markaasay lakadaawayow hal milyan oo xoole yaa waliba lakadaafuray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudugga iyadana munaasabadan furitaanka mashruucan markaasi ku qayb galana madax ku tirsan lamada gole ee dowlad goboleedka galmudugga iyo ururada dhakhaatiirta xoolo agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolo dhartiyo daaqa dowlad goboleedka galmudug dhaktar saleybaan maxamed saalax yaa ku hadalay mashruucan iyo muhiimaddu isinlayaa guud ahaan xoolo dhaqatada dowlad goboleedka galmudugga
barnaamijkan waxa waaye barnaamij xoolo daaweyn ah xooloo la daaweynayo oo isugu jira nooc walba xoola xoolaha la dhaqdo daawadaasna waxay isugu jirtaa daawada antibiotic la infectionada looga hortago iyo daawada gooryaanka looga hortago daawadan marka xoolahan waxay ku saabsan tahay xoolo daaweyn oo gel iyo arig iyo lo iyo dameer inta iskugu jira inta xoolo soo haan qabato xoolahaasina tiradooda galmudug waxaa waxaa waxaa waxay leeyihiin hal milyan saas oo kale mashruucan yaa waliba markaasi ku hadalaya madax dhakhaatiirta galmudug iyo weliba xildhibaan ku tirsan galmudugga saleelba waxaan aasaasay laba kun iyo labadii waxaana loo aasaasay dhib markaas jiray maadaama dowladdii xoogganeed meesha ay ka baxday aynan xoolihiina wax u adeegaa jirin waqtigaas la aasaasaya waxa kaloo loo aasaasay iyadoo waddanka ay saaran yihiin labo baan xoolaha soomaaliya la joojiyey mid uu yahay rifty valley fever iyo asagoo markaas ridherbes dowladdii u jirtayba markaas xoolaha soomaaliya labada in la dhoofiyo la diiday waa yahay laakiin ma ahan xoolahayagu wax oo ku filan iyo wax u dhoofinna ma ahan marka waxaan codsanaynaa in laloo soo bariyo xoolihii abaar baa ku dhacday cudurraa iska yimi waxaasoo dhan in ay xalismaan oo xooluhu ay dadka u dhoofa ilaana waxa weeye dhaqankeedu waa xoolo xooluhu hadday jiradaan amaan la yidhaahdo dhoofi maayaan dhibaato weyn ayaa ka soo gaaraysa